israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay u aqoonsanayso morocco lahaanshaha dhulka saxaraha galbeed iyadoo ku biirtay maraykanka oo ah waddanka keliya ee hore u qiray in boqortooyadu ay la wareegto dhulka lagu muransan yahay ee waqooyiga afrika ku dhawaaqistan ayaa timid wax yar kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee morocco ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in boqorka waddankaasi morocco uu helay warqad uga timid ra-iisul wasaaraha dalka israa'el benyamin netanyahu xafiiska netanyahu ayaa isaguna markii dambe xaqiijiyey ku dhawaaqista wasiirka arrimaha dibadda ee dalka israa'el eli cohen ayaa sheegay in aqoonsiga saxaraha galbeed loo aqoonsado dhulka morocco ay xaqiijin doonto xidhiidhka ka dhexeeya dalalka islamarkaasina ay horu marinayso xasiloonida gobolka israa'iil iyo morocco ayaa dib u soo celiyey xidhiidhkii diblomaasiyadeed ee qeybta ka ahaa heshiiskii abraham ee uu dhexdhexaadiyey madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ee u dhexeeyey israa'iil iyo waddamada carabta labada dhinac waxay lahaayeen xidhiidh diblomaasiyadeed oo dahsoon sagaashamaadkii balse waxaa saameeyey kacdoonkii falastiiniyiinta ee bilaabmay labadii kun beddelka morocco oo soo celisay xidhiirhka israa'iil maamulka trump waxa uu u ballan qaaday disembar labadii kun iyo labaatankii inuu aqoonsan doono madax bannaanida morocco ee dhulka saxaraha galbeed ku dhawaaqista ayaa keentay cadhada tobannaan sano oo siyaasadda maraykanka iyo heshiis caalami ah oo ahaa xaaladda saxaraha galbeed in lagu xalliyo aftida qaramada midoobay morocco oo lagu daray saxaraha galbeed ee uu hore u gumaysan jiray isbaanishku waxaa la rumaysan yahay in uu leeyahay kayd shidaal iyo khayraad badda ah iyo macdano waxaanay taasi keentay in sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii iska horimaad ka dhan ah jabhaddii madax bannaanida ee boolisario uu halkaasi ka dhasho qaramada midoobay waxay dhexdhexaadisay xabad joojin kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii waxaanay astaysay ergo nabad ilaalin si ay ula socdaan xabad joojinta iyo inay gacan ka geystaan diyaarinta aftida mustaqbalka dhulka khilaafaadka ku saabsan cidda xaqa u leh in ay codeeyaan jabhadda boolisario waxa ay soo cusboonaysiisay iska horimaad hubaysan labadii kun iyo labaatankii taasi oo soo afjartay xabad joojin sagaal iyo labaatan sano ah xiisad cirka isku sii shareeraysa ayaa ka soo cusboonaatay xuduudka morocco ee dalka deriska la-ah ee algeria taasi oo xidhiidhka diblomaasiyadeed u jartay labadii kun iyo koob iyo labaatankii waxaa cirka isku sii shareeray cadaawadda u dhaxaysa labada dal oo labaduba ay wadaagaan xulufada galbeed bariga dhexe iyo meelo kale